بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين وحن كده حجرنا في سورة الأعراف قصصك أنبيذا أيان كهد ليني waxaan soo aragnay nabiyulaahi nuux qisadiisii isaga iyo qoomkiisii sidoo kale nabiyulaahi yahuud iyo qoomkiisii qowmacaad ahaa ayuu rabbi nooga soo warramay subxaanahu watacaala waxaan yani lagu xijiyey nabiyulaahi saalix iyo qoomkiisii qowmu thamuud ayaa lagu xijiyey marka qowmu thamuud darsigeenna xalay waxaan soo aragnay allah inuu mucjizo siiyey nabiyulaahi saalix oo hal uu u keenay hal geela inuu rabbi siiyey uma ay markii laga reebay dabadeed inay ku xadgudbaan ay hashaasi yacni dileen marka hashaas mufasiriinta kutubaha qaarkood markaad akhrisaan waxyaalo fara badan oo haraaiba ayay sheegeen waxyaalo haraa'ib ahoo lala yaabo bay sheegaan oo runtii markaa fiirisidna qur-aan aayad qur-aanoo tilmaamtana aynan jirin xadiid sugan oo nebiyulaahi maxamed laga wariyeyna uusan jirin waxaa ka mid a hashoo kale markay ka warramayaan waxay leeyihiin hashii nebiyulaahi saalix waxay ka soo dhex baxday dhagax oo weliba maaragtay sisib ahay ka soo dhex baxday qallalan oo sidaas ah ayay ka soo dhex baxday weliba way codsadeen qoomka ikhtiraaxa la yimid oo yidhi dhagaxa nooga soo saar markaasaa dhagaxii fooshay sida dumarku u fooshaan oo kale ayuu u fooshay markaasay hashi ka soo baxday ayagoo indhaha ku hayo arrimahaas ayay sheegaan weliba waxay ku daraan markii la gowracay oo hasha ay dileen qowmu saalix markay dileen nimankii qowmu tamuud ahaa waxay sheegeen inay hashaasi maaragtay yani qurbac ay lahaydoo oo maaragtay yani ilmahaas ay dhashay ay lahayd markaa markii la gowracay hashii inuu qurbacii saddex jeer qayliyey markuu dhawaaqay saddexdii jeerna yacni dhagaxii hooyadii ay ka soo baxday ayaa intuu furmay buu dhagaxii baa kala furmay markaasaa qurbicii dhex galay waa ku dhex dhumay bay leeyihiin waxaas iyo wax lamida ayay sheegaan waxay kaloo sheegaan markuu nebiyulaahi saalix ku yidhi tamatacuu fii daarikum alaaata ayaamin dalika wacdun hayru makduub saddexdaas maalmood inuu nebi saalix ku yidhi maalinta ugu horraysa wejigiinna weji wuxuu noqonayaa weji musfar buu noqonaya isfiraar ayaa gelayo midabkan maaragtay yalowga la yidhaahdo baa wujuuhdiinna noqonaysaa uma maalinka labaad wejigiinna wuu guduudan maalinka saddexaad wejigiinna wuu madoobaan iyo wax saasa camal nabiyulaahi saalix inuu ku yidhi marka waxyaalahaas aad tafaasiirta qaarkood ku arki doontaan arrimahaasoo dhan waa min qasas alisraa'iiliyaat baa la yidhaahda waxa israa'iiliyiinta israa'iiliyaadka laga soo naqliyey oo maaragtay ay ka keeneen ayuu ka mid yahay mana ku habboona in tafaas qur-aanka ilaahay tafsiirkiisa la dhex dhigo wax ku habboon arrimahaasoo kale marna ma aha wey leanna waxaas hadday saxiix yihiin oo hashaasi dadku arkaya dhagaxu oo fooshay oo dhagaxu ka soo dhex baxay ee wax jiro tahay mucjizo oo cibro lagu cibro qaatoo weyn bay noqon lahay allahna subxaanau wa tacaala qur-aankuu noogu sheegi lahaa nebilaahi muxamedna waa noo sheegi lahaa maadaama qur-aankana uusan noo sheegin nebilaahi muxamedna uusan noo sheegin waxa weeye in laga gaabsado ayay maaragtay ku habboon oonan maaragtay tafsiirka kalaamullaahi marka la fasiraayo inaan la dhexgelin waxyaalahaas israa'iiliyaadka ah oo kaleeto ayay yani shayga habboon weeyaan hadda darsigaas nebilaahi saalix markaan ka soo baxnay qisadiisii nebilaahi luud buu halkan allah subxaana wa tacaala ayuu noogu sheegi oo qisadiisaaan arki doonnaa isaga iyo qoomkiisii waluutan وأرسلنا وان درني لوط النبي الله لوط بان درني إذ وقت بان درني نبي الله لوط قال لقومه دكيسي أو كيري أتأتون من لا إيمان إيسان الفاحشة حالة فوش حميد واللوات كيئة مياد لا إيمان إيسان ما سبقكم iyadoo uusan idinkaga hormarin biha faaxishadaasi min axadin qofna uusan idinkaga hormarin oo min alcaalamiina caalamiinta ka mid ah wax idinkaga hormaray iyadoo aynan jirin yacni maaragtay miyaad faaxishadaas la imaanaysaan hadalkaas ayuu nabiyulaahi saalix ayuu qoomkiisa ku yiri weeyaan alfaaxisha waxaa la yidhaahdaa يعني سيدا عن سو شيغني الخصلة المتناهية في الفحش والقبح بالإرادة يعني وا حالة قبح جيدة يفول حمديدو أو آدي آديول أو قاري بالإرادة وأنا لو فسر دونا آية الدنباء أيو نبي الله لوط نوغو فسر دونا فاحشة سوحة أي تهي إن أي تهي إتيان الذكور رقا الله تقو dumarka oo laga leexdo liwaad lala yimaado ay tahay marka atatuuna alfaaxishata faaxishadii miyaad la imaanaysaan ayuu nabiyulaahi luud ku yidhi qoomkiisii liwaadkii oo ragga loo taga ah maa sabaqakum iyadoo uusan idinkaga hormarin biha faaxishadaasi min axadin qofna uusan idinkaga hormarin mintaasi waa tii ay dhihi jireen waa masiidatun lita'kiidi wey maa sabaqakum biha axadun adoo yiroo kale weeyaan axadkaasoo min alcaalamiina dadkii ka mida caalamiintii ka mid ah yani maarata makhluuqaadkii kaleeto wixii allah ka soo haray ayaa maarata kullu maa siwa allahi baa caalam la yidhaahdaa in badan aan ka soo hadalnay weeyaan marka cid walba kulligeed yani waxa weeyaan cid idinkaga horraysay ma jirtee waxa markaa qowmuluud wixii ka dambeeyey waa ayagaa bilaabeen marka ummadda ka dambayso liwaadka la timaado qowmuluudun bay kaga daydaan weeyaan ayagaa dadka ugu horreeyey oo arrinkan jideeyey ah weeyaan sidaa darteed ibnu kaiir raximahullahu markuu aayaddan fasirayo waxaa ka mida wuxuu leeyahay wahada shayun lam takun bani aadama tachaduhu walaa ta'lafuhu walaa yakhturu bibaalihim xataa sanaca dalika ahlu saduum calayhim lacaa'in ullah yani hadalkaas uu leeyahay wuxuu leeyahay waa shay aysan bani aadamku aqooni ma ma aysan garan jirin liwaadka ragga loo tago dumarka la iska daayo arrinkaasi bani aadamku ma uusan aqooni jirin mana garanaynin qalbigoodana kumaba soo dhicinba weligood ilaa qowm luud ay sameeyaan ahlu saduum ayagaa la yidhaahdaa waa magaaladoodaas ay deganaayeenba saduum la yidhaahdaa calayhim lacaa'in ullahi buu leeyahay ilaahay naxariistiisa ha ka fogeeye yani saasay yani cid uga horraysay ma jirin liwaadkaasi weeyaan cmr bn diinaar markuu ibnu kaiir ka soo warinayo wuxuu leeyahay maa nazaa dakarun calaa dakarin xataa kaana qowmu luutin nin nin ka kor noqday ma jirin oo maaragtay liwaad ku sameeyey ilaa qowmu luud ay ka yimaadaan ayagaa faaxishadan ugu horreeyey waa sidaa rabbi u sheegayo maa sabaqakum biha min axad weeyaan maaragtay sidaasoo kale weeyaan waliid ibn cabdilmalik oo maaragtay khaliifaad khulafadii amawiyiinta ka mid ahaa dowla amawiya khulafadii soo martay ka mid ahaa weliba la yidhaahdo waa bani jaamica dimashq masaajka dimashqa la yidhaahdo weyn jaamica dimashqa sheekh yani ninkii dhisay wey oo markaa muslimiinta boqorka u ahaa wuxuu yidhi hadalladiisa ay ka soo guuriyaan waxa weeye lowlaa ana allaha caza wajalla qasa calayna khabara luutin maa danantu an yacluwa dakarun calaa dakarin yani hadduusan rabbi subxaanau wa tacaala qur-aanka uusan noogu sheegi lahayn qowmuluud warkooda hadduusan noo sheegi lahayn maba maleeyeen buu yidhi weligay malahaygana xataa kuma soo dhicin an yacluwa dakarun calaa dakar inuu nin nin ka kor noqonayo weligay qalbigaygaba kuma soo dhaceen buu yidhi wax aan malayn lahaana ma aha weeyaan marka faaxisho ahaan horta waa shay shaniic ahoo foolxun weeye uma bilaabidda ay bilaabeen oo wax uga horreeya aan jirinna waxaa la yidhaha oo dadkii ka dambeeyey ay u bilaabeen waxaa la yidhahdaa waa min ashnaci maa yakuun yacni shay kan ugu xun midka ugu xumaanshaha badan weeyaan marka ma sabaqakum biha min ahad min alalamin cid idinkaga hormartay oo jinni insi kamidahi ama makhluuqaadka kamida ma jiro laana waa fitradii oo dabagedisan weeyaan qofka fidradiisii la dabagediyey weeyaan nabiyullaahi luud uu sii fasiro wuxuu yidhi innakum idinka lata'tuuna arrijaala faaxishadii buu fasiray lata'tuuna arrijaala raggii baad u tegaysaan lata'tuuna waad imaanaysaan arrijaala raggii baad u tegaysaan shahwatan liajli shahwa shahwo darteed baad ugu tegaysaan min duuni nisaa'i haweenka sokadooda yacni haweenkii ilaahay ugu talagalay qadaa'u shahwa in lagu sameeyo baad inta ka leexataan baad raggii aadaysaan buu yidhi waa shay aad iyo aad loola yaabo weyaan wax lala yaabo wey marka inakum lata'tuuna arijaala shahwatan min duuni nisa shahwada ilaahay wuxuu ugu talagalay ninka iyo xaaskiisabuu iskugu talagalay labka iyo dhadiga buu rabbi iskugu talagalay rag ragna looguma talagelin naagna naag looguma talagelin allah wuxuu iskugu talagalay ragga iyo dumarkaas si bani aadamka uu tarmo oo maarta nasliga uu baaqi noqdo ayuu rabbi subxaanahu watacaala sidaa shahwadiisana ay labadooda midba midka kale ku guto ayuu rabbi ugu talagalay subxaanahu watacaala amaa ityaanu rijaal waxa weeyaan firada saliimkaada fidrada toosanay khilaafsan tahay ragga oo wax laga dayo wax laga doono ayay khilaafsan tahay weeyaan walidaalika allah maaragtay markuu uu maaragtay ka warramayo nabiyullaahi luud laftiisa hadalladiisa ka mid ahaa في سورة الشعراء وحوليه أتأتون الذكران من العالمين رقي مياد إيمان إيسان وضوحك دون إيسان وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون حوينك ربي إذين أبوري وأزواجتي نئها نوات كتك إيسان ميا تضحد قدبيباتهين بغرنا مركا وحوي يعني إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل يعني waxa weeyaan iska daa idraabkan waxa la yiraahdaa al-idraabu wa min al-inkar ila al-ikhbar ba la yiraahdaa ila al-ikhbar bima kanu alayhi waxa ay ku sugan yihiin ayaa ma aragtay yani loo jeesanaya inkaarkii baa laga jeesanaya inkiridii baa laga jeesanaya bal iska dhaaf arinkaasi antum idinku qawmun dabbatihin qawmka oo musrifuuna xad gudbay soo hodintii ilaahay oo u dhigay tallaabay baa tihiin oo gudbay weeyaan yacni waxaad tihiin mutajaawiziina alxalaala ila alxaraam xalaashii ilaahay idiin banneeyey baa inta ka tagteen baad shay xaraama aadeen sidaas buu maaragtay allah subxaanau watacaala uu leeyahay weeyaan marka yacni faaxishadan shahwatan min duuni nisaa waxa weeye in ragga wax laga doonaa waa shay yacni maaragtay aad iyo aad u dabagedisan weyaan fidrada shay khilaafsan weyaan sidaas ayaan arki doonaa qowmuluud jasahooda cuquubada ilaahay uu ku ridi doono maadaama fidradii shay dabagedis la-ah ay la yimaadeen in ayagana la rogayo oo meeshoodii sarraysa meel hoose laga dhigi doono la hoos marin doono oo ciqaab khasfi lagu samayn doono dhulka lala jari doono ayaan arki doonaa insha allahu tacaala bal antum qowmun musrifuun dad xad gudbay baa tihiin oo soodintii ilaahay subxaana wa tacaala addoommadiisa ugu talagalay kuwa tallaabay baa tihiin weeyaan wamaa kaana jawaaba qowmihi ilaa an qaaluu akhrijuuhum min qaryatikum inahum unaasun yatataharuun maxay marka intaa markuu nabiyulaahi luud ku yidhi maxay ugu jawaabeen qowmkiisii wamaa kaana ma ahaanin jawaaba qowmihi nabiyulaahi luud dadkiisii jawaabtoodii ma aynan ahaanin ilaa an qaaluu inay yidhaahdaan mooye akhrijuuhum luud iyo dadka raacay oo arrintan faaxishadaa diidan saara min qaryatikum magaaladiinnii ka saara maxaa yeelay innahum ayagu unaasun dad weeye yatataharuuna isdahirayo dad inay yani maaragtay iska tahirayo yani can ficli lfaaxisha faaxishada samaynteedii dad iska tahiraya weeye magaaladiinni ka saara bay yidhaahda markii xaqii loo sheegay ee munkarkii ay samaynayeenna lagu radiyey jawaabtaas bay bixiyeen oo yidhaahdeen in nabiyulaahi luud iyo dadka mu'miniinta ah oo faaxishadan ku diidan oo mu'miniinta ay magaaladaas baladkooda in laga cayriyo laga saaro weeyaan marka hadal yaani jawaab insaafa cadaalad ku dhisan ma qof wanaag ku farayo khayrka ku sheegayo inaad khayrkiisa qaadataad leedahay inaad maaragtay yaani cagsa dalika kula macaamaloota arrinka wax khilaafsan aad kula macaamaloto wax wanaagsan ma aha weeyaan marka waxay yiraahdeen cilada dambiga nabiyilaahi luud iyo qoomkiisa ay galeen dadka mu'miniinta ah nabiyilaahi luud iyo dadka mu'miniinta ah ee rumeeyey dambiga ay galeen kuwan agtoodu way sheegeen waxay yiraahdeen oo qaryada looga saaray magaalada looga bixinayo innahum unaasun yatatahharuun waa dad istahiro oo faaxishada inay sameeyaan iska tahiro culimada qaar waxay leeyihiin innahum unaasun yatatahharuun waxay u leeyihiin على سبيل السخرية والاستهزاء جاس جاس درتي اي استهزاء اي هذا الكو ورناي وضد الظهير يو ديدن ارنكن وكل يديا يعني ساسو كلا بي ورناي ولذلك قتاده وحو يرادا مركو ايضا فسر يو حوليهي يعني انهم اناس يتطهرون تا اي عيب كدغيان وحوليها عابوهم بغير عيب وحن عيب هين بيكو عيبيه ونكي فاحشده iska daayay dariiqi ilaahay oo ugu talagalay oo saxda ahaa qofkii adeegsado dambigu galay waa maxay maceeba maya marka waxaan ceeb ahayn bay ku ceebeeyeen mujaahid oo tilmiid ibn abbas wuxuu oran jiray isagana innahum unaasun yatatahharuuna min adbaar الرجال وأدبار النساء يعني رجل الدمر كبا meeshooda dambe ay iska tahiraan oo ma ogola inay u tagaan weeyaan abdullah ibn abbas na afarkaas oo kale ayaa laga wariyaa way marka sida darteed yaani waxa weeyaan waa dad istahiraya bay leeyihiin ama istihzaaha ula jeedeen ama dambiga ay galeen baxan wax ka dhigeene waxa weeye jawaabtaas bay bixiyeen wama kaana jawaab qawmihi nabiyilaahi luud qomkiisa jawaabtiisu ma aynan ahaanin illa an qaalu inay yiraahdeen mooye akhrijuuhum nabi luud iyo dadka raacay saara min qaryatikum magaaladiina ka saara qur-aankana qarya wuxuu isticmaalaa baa nari magaalooyinka waaweyn ayuu isticmaala innahum ayaga luud iyo dadka raacay unaasun dad weeye dadka oo yatatahharuuna istahirayo oo iska tahirayo faaxishadan la imaatankeeda faaxishada in lala yimaado iska tahirayo allah markii sidaa ay yidhaahdeen meeshii nabiyulaahi luud laga saari lahaa ayagiibuu rabbi subxaana wa tacaala halaagay nabiyulaahi luudna iyo dadkii raacayna ilaahay wuu badbaadiyey subxaanahu wa tacaala wuxuu rabbi leeyahay faanjaynaahu nabiyulaahi luud waan badbaadinay wa ahlahu ahalkiisana waan badbaadinay ila imra'atahu haweentiisii mooye xaaskiisii mooye kaanat haweentii waxay ahayd min alghaabiriina kuwa cadaabka ku baaqi noqdo ku haraahi mid ka mida bay noqotay weeyaan cadaabkay ku hartay meeshaasaa lagu cadaabay weeyaan allah subxaanau watacaala nabilaahi luud iyo dadkii muminiinta ahaa inuu badbaadiyey buu noo sheegay nabilaahi luudna dadka rumeeyey hadda ahalkiisun baa layidhi faanjaynaahu wa ahlahu baa layidhi lanna culammada waxay yidhahdaan sida qur-aankaba uu tilmaamayo nebi luud wax rumeeye maba jirin ilaa gurigiisii mooye xataa gurigiisii uma dhammayno xaaskiisii xataa ma aynan rumaynin dadkiisii basaa rumeeyey wey sida allahba fi suurati daariyaat uu ku sheego faakhrajna man kana fiiha min almuminiin fama wajadna fiiha hayra baytin min almuslimiin yani qura qowmi luutin oo dhan magaaladii beledkii iyo dalkii loo soo diray nabiyulaahi luud halkaa guri mooye oo muslimiina mooye bayt kaloo muslina lama helin weeyaan marka cid kaloo maaragta rumaysay ma aynan jirin bal xataa xaaskiisii baanan rumaynin oo allah baa ka reebayoo yidhi ila imra'atahu haweenkiisii mooye maxaa yeelay haweenta nabiyulaahi luud ma aynan rumaynin nebi luud oo kaanat calaa diini qowmiha baa la yidhaahdaa dadkeeda diinkiisii ayay ku sugnayd sidaas darteed baysan cadaabka uga badbaadin dadkii la cadaabay oo dhulka lala gooyey ayay ka mid noqotay sida allahba in badan oo dadka mucadabiinta inay tahay buu qur-aanka in badan ilaahay noogu sheegaa subxaanahu watacaala haweenta sidaasay ahayd yani maarata wadaraba allahu maala liladiina kafaruu imra'ata nuuxin waimra'ata luutin kaanataa taxta cabdayni min cibaadina saalixayn fakhaanataahuma xagga caqiidaday ku khiyaaneen فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين وقيل ادخل النار مع الداخلين naartay galeen dadka la cadaabay kamid noqdeen nabi ilaahi nuux xaaskiisii iyo nabi ilaahi luut xaaskiisiiba labadoodaba aqeedada ku khiyaaneen baa loo jeedo khiyaanada waa taas weeyaan sidaas la yiraahdaa marka haweentaasi kaanat min al-ghabiriin kuwa cadaabka ku baaqi noqdo ayay kamid noqotay laana ama yaani ama min al-ghabiriin kuwi tagay oo halaaga ku tagay ayay kamid noqotayna waa la yiraahdaa laana xagga luqada غبر marka tiraahdo waxay kamid tahay min asmaa'il yaani min al-adab ilay kamid tahay jeeda غبر hada waa ficil weey waxyaalaha didka oo labada macnaba ku tusin karo luqadka maartay kalimaadka maartay laba macno iska soo horjeedo ku tusiyo ayay kamid tahay iyadoo kala weeyaan waxa la orani غبر الشيء baadi غبر الشيء اذا مضى shaygu markuu tago غبر الشيء waa la yiraahdaa waxa kale la yiraahdaa غبر الشيء اذا بقي markuu baaqi noqdana waa la yiraahdaa qabar shay wuu haray baa la yiraahdaa wuu tagay wuu haray labadaba waa loo isticmaalaa weeyaan marka min al-ghaabiriin kuwa cadaabka ku haray bay kamid noqotay ama min al-ghaabiriin kuwa cadaabka ku tagay oo lagu halaagay ayay kamid noqotay weeyaan wa amtarna waan roobaynay alayhim qawm luut dushooda mataran roob ayaan roobaynay da roobkaasi waa maxay haddii matar la yiraahdo sida abu ubayda uu oranayo matar matar marka la yiraahdo waa fi rahma naxariista naxariista matar la yiraahdaa laakiin amtara marka tiraahdo ficilka yaani rubaaci aad ka dhigtaay amtara marka tiraahdo waxa la yiraahdaa waa fi alcadaabi cadaabka loo jeeda marka wa amtarna matarkaani matarkii roobka ahaayee nafciga lahaayee dooga soo saarayay ma aha ومطر الصوء سيدو إلهي قرآن كنت المامة مطر الصوء يعني الرب حن وعذابة أي اللوجيدة وأمطرنا عليهم وان روبيني مطرا روبا روبيني يعني عذاب أيام كن روبيني بإرسال الحجارة عليهم نجحان أيام كر أقصوا درنيويا روبكاس إلهي هو فسرين في سورة هود أي ربنا هو فسرين مركي قوم لود لهلاقي قام خير له هلاقي نلقى للجري markaasaa kor loo qaaday meeshoodii sarraysay oo madaxiia baa la dabagediyey meeshoodii hoosaysayna kora loo qaaday sababtu waxaa la yidhahdaa aljazaau min jinsi alcamal lanna wax fidnada ku dabagedisan oo liwaada bay la yimaadeen sidaasuu marka rabbi subxaana wa tacaala ayagana u dabagediyey fii suurati huud allah wuxuu leeyahay fajacalnaa caaliyaha saafilaha waamtarna calayha xijaaratan min sijiilin manduudin musawamatan عند ربك لل... عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد ايداس اورنay waxaan roob dhagxaan roob uga dhignay dhagxaan waliba dhooba la dubay xageeda ka ahaatay la calaamadeeyay ilaahay agtiisa cadaabkoodii loogu calaamadeeyay ayaa rabbi uu ku soo daadiyay weeyaan markii dhulka lala jaray fajcalna caaliha saafilaha meeshoodii sarreysay meesha hoose laga yeelay baa markaa roobka laga dabageeyay weeyaan marka allah sidaas ayuu subxaanahu wa tacaala ayuu u halaagay wey kolka fandur fiiri ayuha almukhaatab qofka lala hadlayo yani fandurta khitaabka waa kullu man yata'atta minhu alkhitaab baa la yidhahda cid kasto in lala hadlo ay suuragal tahay kayfa sidee buu kaana ahaaday caaqibatu lmujrimiin dadka dembiilayaasha ah oo allah yani xaqdiidyada ihi ciribtooda meeshay ku dambaysaa bal fiiri baa la leeyahay arag baa la odhanayaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam ama cid walba kulligeed baa sidaa lagu oranay weeyaan ibnu kathiir oo kale wuxuu leeyahay raximahullahu soo naqlinaya qofka liwaadka la yimaado ragga liwaadka la yimaado oo rag kale u tagaahay xukunkooda muxuu noqoni wuxuu leeyahay wadahaba waqad dahaba abu xaniifata raximahullah abu xaniifa oo kale wuxuu qabaa ilaa ana allaa'ita yulqaa min shaahiqin ويتبع بالحجارة كما فعل بقوم لوط يعني لما قفوا اللوات سميسا هدين لهيلو أما متكود لهيلو اللوات سميهو وعلى قادب إليه ميل سرى لساريا ماشى سرى لقصوا طوريا سيدا قوم نوح قوم لوط باللوط بقديه مركاسا نجح لقد بقينا لقو بابئنا يا أبو ليه اللوات دتك اللي ماتوا سيدا صار لقو سميه يا أبو ليه وحكسوا قورنا يا إمام الشافعي رحمه الله وبعض العلماء إني أرانيان liwaadka qofka la yimaado yurjam dhagax baa lagu dilaa laana ilaahay baa dhagax ku dilay dhagxaan buu ku soo hoobiyey marka dhagxaan baa lagu dilay sawaaun kaana muxsanan aw hayra muxsanin ama nikaaxa soo maro ama yuuna soo marine dhagax baa lagu dilayaa bay odhanayaan sidaasuu leeyahay waa imaam shaafic aqwaashiisa qowl ka mid ah weeyaan qowl kale imaam shaafic uu leeyahay isagu wuxuu leeyahay uu kala qaadiyo wuxuu odhani hadduu nikaax horay u soo marayna rajmi baa lagu dilay waa dhagax baa lagu dilaya hadduusan nikaax soo marin qofkaasi waxa weeye boqol jeedar baa lagu dhufanayaa buu odhanaya laakiin ibnu kaiir markuu soo wado wuxuu leeyahy walxujatu maa rawaahu axmedu waabu daawuud waturmudi wabnu maaja can ibni cabbaasin xujadu waxa weeye xadiidkaas ay a'immadaas wariyeenoo cabdullahi bni cabbaas ay ka wariyeen wuxuu leeyahay qaala qaala rasuulu llahi sal allahu alayh ali wasalam rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man wajadtumuuhu yacmalu camala qawma luuin yacmalu camala qawma luuin faqtuluu lfaacila wlmafcuula bihi qofkii aad heshaan isagoo qowmu luud camalkay sameeyeen oo kale liwaadkii samaynayo oo maarata laba nin oo isku tagta ihi faqtuluu lfaacila wlmafcuula bihi kan samaynayo oo liwaadka samaynaya kan lagu samaynayo labadaba dila buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka qofka yani qowmi luud camalkooda la yimaado waa qatli weeyaan waa dil wey in la dilo weeyaan waa la dilaya marka sidaas buu xukunkoodu yahay marka dadkii ficilkaas horey ula yimid allah subxaanau watacaala wuu dabagediyey markaasuu dhulka la jaray dhagxaanna lagu roobeeyey weeyaan maantana waad ogtihiin caalamka waxa ka socdo yani duwal alharbi dadka reer galbeedka ah waxyaalaha ay faafiyaan liwaadkaas inay faafiyaan oo aad maaragtay ay dowladaha qaarkood oo gaalada ihi ay u banneeyaan ay leeyihiin laba nin waa isguursan kartaa laba naagna waa isguursan kartaa ay yidhaahdaan bal ay siinayaan xuquuqdan ninka iyo xaaskiisa ay leeyihiin oo kale inay labadaa ninna leeyihiin saasoo kale xuquuqdaas ay siinayaan marka yani wakti uu ilaahay dhulka la gooyaba allah waa la jaraya subxaana watacaala waktigay noqotaba yani allahna waa alla xaliima wey marka faaxishadaas xunta ah ee munkaraadka iyo fuxsiga uu ku jiro yani dadka muslimiinta inay maaragtay u arkaan shay qadira oo wasakha inuu yahay waxa ilaahay subxaana watacaala cudurkan xunoo hadda ay adduunyada ku faafiyeenna meesha uu ka yimid buu asaga yidhah liwaadkaasi wax lamida buu ka yimaadaabay yidhahda marka yani sidaa darteed waxa weye waad ogtiin maanta yani caalamku wuxuu iska noqday hal magaalo adduunyadii oo dhan waxaa jiro waxyaala internet la yidhaahdabaa magaalada ku dhex jiro meel walba yaallo fuxshi oo dhan iyo liwaad iyo bakti oo dhan laga fiirsado muslimiinta marka qofka muslimka waxaasoo dhan inuu inkiro ayaa la rabaa weeyaan waana shay faaxisho ah qoladii sidaa ku dhaqaaqdana ilaahay subxaana watacaala ama dhagxaan ku daadiya iyo dhul la dabagediyaaba waa sunno ilaahay ah subxaana watacaala qowmu luud allah kama jeclo ciddii tan la timaado dariiqii la mariyey buu rabbi subxaana watacaala marinaya weya wailaa madyana akhaahum shucayba qaala yaa qowmi icbudu llaha maa lakum min ilaahin hayruhu wailaa madyana wa arsalnaa waan dirnay ilaa madyana madyan qabiilada la yidhaahdo ama madyan magaalada la yidhaahdaa ayaanu dirnay akhaahum walaalkood baan u dirnay shucayban shucayb ahaa nabiyulaahi shucayb ayaa reer madyan u dirnay qaala markaa wuxuu yidhi nbilaahi yani qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi shucayb yaa qowmi dadkaygow ucbud ullaha alla caabuda maa lakum malihidiin idiima sugnaanin min ilaahin macbuud hayruhu alla aan ahayn macbuudaan alla ahayn malihidiine rabbigiinna cibaadada ku khasisa ucbuduuhu waxdahu walaa tushrikuu bihi shaya waxna ha la wadaajinin ad jaaatkum waa idiin timid qad jaa'atkum waa idiin timid oo inay timid baa dhab ah bayinatun xujo cad baa idiin timid min rabbikum xagga rabbigiinna bayna idinkaga timid fa wfuu oofiya alkayla baagii oofiya wlmiisaana miisaankiina oofiya oo kaamil yeela dhammaystira weeyaan miisaanka iyo baagaba dadka u dhammaystira xaqoodii u oofiya walaa tabkhasuu ha nusqaaminina annaasa dadkii ha ka nusqaaminina ashyaa'ahum ashyaadoodii waxyaalihii ay lahaayeenoo baagii iyo miisaankii ah ha ka nusqaaminina ولا تفسدوا هفسادننا في الأرض دلكي بعد إصلاحها مركو ربي حقاجيي دبديد أو إصلاحيي حفسادننا ذلكم كي ناس أو أه يعني وحل إشارة وحوي إن وحل إذن أمر يأتكو دقنتان وحل إذن كريبينا أتكهرتان هرتان با خير خير بدن لكم إذنك إذن خير بدن إن كنتم هداتيين مؤمنين كو إله الرميسا ضد رب الرمين يهداتيين قاب إذن خير بدن ويا هل كنا وحال لقى بلابا يا قصدي نبي الله شعيب يقوم كيسي أيا لقى بلابا يا نبي الله شعيب يعني ضدك الله ديري أما مقالة الله ديري مدين بالي لهذا علماء مركوا حيلين مدين وقبيل كالي لهذا qabiilada loo diray iyo dadka qoomka u aaday baa madyan la yiraahdaa qaar waxay leeyihiin maye magaalada beledka laftiisa madyan la yiraahdaa madyanna quraanka meel kale waad ku waad ku aragteenoo fi suurati alqasas ayuu rabbi uga hadlaa nabiyullaahi muusa markuu fircawn ka baxsaday oo ka tegay oo ka cararo fircawn inuu dilo uu doonayay meeshii uu aaday oo u hijrooday inay ahayd madyan walamaa warada maaa madyana وجد عليه أمة من الناس يسقون الله أوليه يعني ما مدين عيلك مدين مركو تجي مقالة مقالة داس أما دتك مدين عيلك ودي أما ما عرفتي مدين مقالة دي عيلك دي لبض بوالي رهذا أما قبيلة ذا كدك أما ما عرفتي محالي رهذا مقالة دي كدك لبض بوالي أرمي مدين بلو يقانا ويا وإلى مدين أخاهم, أخاهم شعيبا مركب مدين هذا القرآن كما يشانت كأركي والنبي الله شعيب الله دري قصص كما يلك رأيت القرآن كحكو أركي دونتا أصحاب الأيكة أيضا الله دري مركب أصحاب الأيكة هي أصحاب مدين وأسكمت أويا محايلة دولك أي دقنايين باوحوا دول جيدة بدن أو جيق أبوها أي كذا وحال إذا دولك جيق ذا إيه جيدها بدن بالي هذا وآدو ترادا بدن ويا مركب أصحاب الأيكة iyo mad asxaabu madyan labadaba waa isku mid u weeyaan waa nabi ilaahay shucayb dadkii loo diray weeyaan wa ila madyana wa arsalna waan dirnay ila madyana madyan waxaan u dirnay akhaahum walaalkood shucayb nabi ilaahay shucayb ah walidalika shucayb waxa lagu sheegaa in inuu ahaa laqab looga dhiga khatiibul anbiya baa la yiraahdaa khatiibul anbiya anbiyada mid koodi khatiibka ahaa yaani ma in anbiyada dhan isma soo wada gaarin kulligii laakiin waxay u leeyihiin يعني لفصاحة عبارته وجزالة موعدته يعني عبارته سفصيح نمذيذة وكهض لي هذا اللذة وكهض لي فصاحة ذيذة إيه وعده سسد أويه وعنسي هاي درتت بي أورميان خطيب الأنبياء بالله يرهدا ويان مركا شعيب بان درني مركا قال وحبير النبي الله شعيب يا قوم دتك يقول اعبدوا الله ألا عابده ما لكم من إله غيره الله أن الله يعني إله معبود أن الله أهين ملهدين معبود كين هو الله وياه مركا أسير كلية عابدة ودعوذي رسوش أي بولجد بالله بجرته توحيد كان أي كبالله بجريه وتاس وياه توحيد كو كبالله بي سيدي أنبياء كلا رنبا يوضا بالله بي مركا دعوة الرسل كلهم دعوة الرسل كلهم وحويان وأعبد الله ما لكم من إله غيره تاس بالله وذي مادين قد جاءتكم بينة من ربكم قد جاءتكم وحا إذين تمد بينة حجة عبا إذين تمد من ربكم حق ربك إنا إذين كتمد بينة مركة محال لو جيرا لأن سورة قصة كستوء القرآن كاللغو شيئو نبي الله شعيب نقصها بسن يعني معجزة ليمد سيدة حشي نبي الله صالح وكالأو لشيئو مجرته لغو ما شيئو لكن هدنا, هدنا الله حوليه قد جاءتكم بينة من ربكم xujo cad oo mucjizo ah ayaa idiin timid weeyaan marka bayinada waxaa loo jeedaa maa tabayana bihi alxaqu min albaaili wax alla wixii xaqa uu ku caddaado oo baatilka uu kaga caddaado oo dhan ayaa bayino la yidhaahdaa bayinada sidaasaa loo jeeda waxaaba ka midaba bayinadaasi dacwatu nabiyullaahi shucayb ayaa ka mid ah irshaadkiisa oo dadka hanuuninaya baa ka mid ah weyaan xaqa uu bayaaninayo taas baaba ka mid ah weyaan marka shay kasta kulligii oo baatilka kuu muujiyo xaqana kuu muujiyo ku ogaato bayina la yiraahdaa baatilka iyo xaqa waxa aad ku kala saarto idil waxa la yiraahdaa bayina xujja weeyaan marka bayina xujja cadba timid min rabbikum xaq rabbigiina idin kaga timid fa awful kayla wal miizan فأوفوا دميستر أو كامل يلا الكيل باقي دميستر أو كام- كامل يلا والميزان ميزان كان كامل يلا دميستر ويا يعني وحو مركي أو توحيدك إلهي فريك بعدي أيو منكرك أي كجرين أيو كريبيا وهكذا أنبياء ذي بسداس بيها نبي الله لوط markuu qoomkiisii khayrka uu faray tawxiidkii uu sheegay dabadeed wuxuu ka reebay liwaadkii iyo wixii fuxshigay la imaanayeen ayuu ka reebay nabiyullaahi shucayb markii uu tawxiidkii faray dabadeed khiyaanadii iyo mucaamalada dadka ay la yeelanayaan ay ku samayn jireen oo shay foolxun ah ayuu ka reebayaa weeyaan marka wuxuu faray iifaau lkayli waalmiisaan alkayl waa beega wey beega dhammaystira والميزان ميزان كان دميسترا ولا تبخسوا هنسقا مننا الناس ضدك هكا نسقا مننا أشياءهم والحفظ وحي أي لهايين يعني ألابتودي أشياء هكا نسقا مننا سنة يحيد وقلتوا كامل يلويا ولا تبخسوا الناس أشياءهم مركب بخسك والنقص بالإرادة فلان مركب تراد بخسه حقه يعني فلان بخسه حق فلان هبل حق يسبه نسقاميي إذا نقصه إياه وذلمه فيه بالإلهة مركو نسقاميه أو ظلميه بالإلهة بخس حقه بالأورن حق يسيبه نسقاميي أو كظلميه مركا وحا ويددك وحا لقريبيا تطفيف الكيل والميزان بيسمين جرين قوم, قوم الشعيب ضدك مركا وحا ميزاميا ميزانك عرب بوليا oo meeluu ku istaago cadaalada buu leeyahay la rabo inuu qofkaani hadduusan asaga ikhtiyaarkiisa dhankiisa ugu raajicinaynin inuu u kaamil yeelo carabkaa meeshuu ku aadan yahay ou ku sino si kiiladiisii rubuciisii yani wixii uu ahaa uu u qaato sidoo kale beega waxaa la yidhahdaa wixii la beego sida xabadda iyo maaragtay waxa suuska iyo madaalka iyo waxa wax lagu beego idin maaragtay beeg baa la kayl baa la yidhahdaa labadaba waxay samayn jireen qowmu shucayb waa nusqaamin jireen miisaanka intuusan meesha gaarin iyuu gab ka siin jiray waa gadinaya intuusan gaarin nusqaan buu ku samayn jiray sidoo kale maaragtay beegana yani markuu koombadan ama maaragtay suuskan wax ku beegayana isagoon dhammaystirin ayuu gadin jira oo samayn jiray weyaan markay dadka ka soo beeganayaan ama ay ka soo miisaamanayaanna way dhammaystirin jireen inay ka soo dhamaystirtaan dadka safarka ama wax la midka ay ka qaadanayaan way ka soo dhamaystiranayaan labada xaqoodii oogsanayaan marka ayaguna nusqaan bay samayn jireen tiibuu marka nabiyullaahi shucayb ayuu ka reebayoo wuxuu yidhi faawfu lkayla waalmiisaan walaa tabkhasu nnaasa ashyaa'ahum dadkana u dhammaystiroo ha ka nusqaaminina sida idinka usoo oofsanaysaan oo kale dadkaasoo kale inay halaag leeyihiin noocaa sameeyo allah subxaanahu watacaala qur-aanka ayuu noogu sheegay fii suurati lmutafifiin ayuu rabbi noogu sheegay suuraddaas bilowgeeda qaybta horeo dhan arrintaasuu rabbi kaga warrama waylun lilmutafifiin aladiina ida ktaaluu cala annaasi yastawfuun waida kaaluuhum aw wasanuuhum yukhsiruun alaa yadunnu ulaa'ika annahum mabcuusuuna liyowmin cadiim yowma yaquumu annaasu lirabbi alcaalamiin yacni fiiri wacdigaas badiiqa ilaahay oo wacdinayo dadkaasi halaag bay leeyihiin mutafifiinta ee dadka xaqooda nusqaamiyo kuwaasibuu allah fasiro yidhi aladiina ida ktaaluu cala annaasi yastawfuun markay dad ka soo beeganayaan way kaamil yeeshaan waidaa kaaluuhum aw wasanuuhum markay beegayaan ama ay dadka u miisaamayaanna yuksiruun way nusqaamiyaan hoos bay geeyaan markaasuu rabbi yidhi alaa yadunnu ulaa'ika annahum mabcuuuuna liyowmin cadiim miyaynan malaynayn maalin weyn oo qiyaamo la yidhahdo in dadkaas loo soo saari doono yowma yaquumu nnaasu lirabbi alcaalamiin maalinta dadka ay rabbi hor istaagi doonaan miyaynan taa xusuusnayn yani rabbi maalintaasuu abaalmarinaya haddii aan adduunka lagu ciqaabin aakhare ayuu maaragtay uu ciqaabkaasi ku helayaa wey marka tafiifu lkayli wlmiisaan yani rasuul kasta markuu tawxiidka faro macsida ay qoomkiisa ku jiraanna kama aamusi jirin sidaasaa marka dadka ducaadana laga rabaa markay tawxiidka iyo khayrka dadka u sheegaan ceebta ummadda mujtamaca uu leeyahay oo ay maaragtay ay ku jiraan oo xumida ahi inay dadka u sheegaan ay u bayaaniyaan ayaa maaragtay la doonayaa waa iqtidaa'an birusul wey rususha oo lagaga daydo soomaalida runtii qayb kamida way sameeyaan dadka reer magaalka tadfiif ulkayl walmiisaan way way samayn jireen ilaa ilaahay qof uu maarata uga kaalmeeye mooye way sameeyaan maalan suuqyadoo kaleeto koombada wax lagu beegayo kaleeto marka la samaynayo gadaal bay ka riixaan gadaal bay ka riixayaan markaasay hoos yani dheeraynayaan ama warqaday dhex dhigayaan warqaday gelinayaan si aysan qofkoon u jeedin xoogaa ay sii saarayaan maaragtay ama galeydii ama masagadii waxbay kor saarayaan hadhowdii qofkii wax u beegayo iska dhigaya markaasuu khiyaanada ku samaynaya miisaanka sidoo kale way ku khiyaanayaan isagoo dhammaystirmin buu carabka meeshiisa oonan istaagin ayuu gadinaya marka tanoo kaleeta xataa inaad yaraysato waxa weye waa waa khiyaano waa cuquubay leedahay in la fududaysta maaha waa qofku inuusan yaraysanin baa la doonaya fa awfu lkayla baagii oofiya والميزان ميزانكينا اوفيه بو رب لي سبحانه وتعالى marka in siday tahay loo dhameystira baa kaamil yeelo weeyaan wala tabkhasu an-nas ashiya'ahum dadka wuxuudana haka nusqaamin oo kaamil yeelo weeyaan wala tufsidu fil ard ba'da islahiha wala tufsiduha fasadinina fil ard dhulka dhaxdiisa ba'da islahiha waraageedii dabadeed yaani ha ku fasadinina yaani kufri iyo dhulmi iyo maaragtay cadaalad daro oo tadfiif ulkayl walmiisaan uu ka mid yahay dhulkaa ku fasaadinina weeyaan markuu bacda islaaxihaa waxaa loo jeedaa bacda islaaxihaa markuu rabbi subxaanahu watacaala uu wanaajiyey biirsaali alrusuli waalamri bilcadli markuu rusul inta soo diray dadkana uu cadaalad faray dabadeed oo dhulkii uu maaragtay wanaagsanaaday dabadeed ha fasaadinina oo ha ku fasaadinina waxaan xunka ahoo maaragtay ama kufriga ama shirkiga ama yani khiyaanada ah ha ku fasaadinina weeyaan dalikum khayrun lakum dalikum yani kii naas oo ah alcamalu bima umiruu bihi wanuhuu canhu waxa la faray inay ku camal falaan wixii laga reebay inay ka haraan arrinkaasi baa khayrun khayr badan lakum idinka idin khayr badan dalikum kii naas oo ina waxa la idin faray aad la timaadaan waxa la idinka reebay aad ka hartaan ba khayrun khayr badan lakum idinka idin khayr badan in kuntum hadaatihiin mu'miniina kuwa allah rumaysan ama mu'miniina ay musaddiqiina bima aquulu waxaan aniga leeyahay kuwa rumaysan haddii aad tihiin taasaa idin khayr badan maxaa yeelay yacni kufriga oo laga tago dulmiga oo laga tago macaasida oo laga tagaa loogana tago kulligood imtithaalan liamri illaahi وتقربا إليه الله أمر كيسو لقادنا يلوغ تغو ودواشه إلهي أدو دوانيس درتينا أدو تكتا قفك أو تغاي وحال هذا خير وأنفع للعبد من ارتكابها الموجب لسخط الله وعذاب النار وحي أخير بدنتها أدونك أنا النفع بدنتها إنه ليمادو وح إلهي سبحانه وتعالى وكعرونيو عذابك سنة وكواجبيو inuu la yimaado taasaa uga khayr badan kufriga iyo shirkiga iyo macaasida ilaahay dartii iyo wax xun oo dhan inuu uga tago weeyaan walaa taqcuduu bikulli siraatin tuuciduuna bihi watasuduuna can sabiili illahi man aamana tabquunaha man aamana bihi tabquunaha ciwaja walaa taqcuduu weli hadalka nabiyullaahi nabiyullaahi shucayb baa wato oo qoomkiisii la hadlay xumid kale oo ay samayn jireen buu ka reebaya waddada ayay inta jidka fadhiistaan jidgooyay samayn jireen jidgooyo ayay samayn jireen markaasay dadka xoolahooda dhici jireen tiibuu ka reebi dadka nabiyulaahi nabiyulaahi yani shucayb dadka rumeeyana oo diintii iyo tawxiidka ugu yeerayeyna qaatana yani way ka hor istaagi jireen waana u ceebayn jireen ceeb bay u sheegi jireen shucayb bay maaragtay ayay ceebayn jireen tiibuu marka nabiyullahi shucayb ka hadlaya uu leeyahay walaa taqcuduu ha fariisanina bikulli siraatin wada kastaa kulligii ha fariisanina tuuciduuna idinkoo ugu goodinaya dadkii oo bilqatli ugu goodinayo dil yani maxay maarata aad u dilaysaan in lam yuctiikum amwaalahum xoola haddaysan idin siinin inaad dilaysaan aad dadka ugu goodinaysaan watasuduuna aad jeedinaysaan dadkii aad jeedinaysaan watasuduuna aad jeedinaysaan can sabiili illaahi alla wadadiisana aad ka jeedinaysaan man aamana dadki qof man dad aad jeedinaysaan aamana rumeeyey bihi nabiyullaahi shucayb rumeeyey dadka shucayb rumeeyana aad ka jeedinaysaan wa tabquunahaa wadadii ilaahay subxaana watacaala aad yani la doonaysaan oo dalbaysaan ciwajan qallooc aad la doonaysaan yani tawxiidkii iyo khayrkiina qallooc aad la doonaysaan weyaan marka arinkaas ha samaynina ha samaynina buu ilaahay yani nabiyullaahi shucayb oo nabiyullaahi shucayb uu oranayaa weyaan wadkuruu xusuusta nicmada ilaahay idiin gala xusuusta nicmat allahi xusuusta id waqti xusuusta nicmada ilaahay kuntum aad ahaydeen qaliilan kuwa yar oo fakarakum allah uu idin badiyey wanduruu fiiriya kayfa sideebuu kaana ahaaday caaqibatu lmufsidiin dadka idinka idinka horeeyey oo mufsidiintahay dhulka fasaadiin jiray ciribtooda waxay ku dambaysay bal eega hadalkaas ayuu nabiylaahi shucayb ayuu ku yiri weyan marka walaa taqcuduu bikulli siraatin siraadkan maxaa loo jeedaa macaani dhowray sheegaan laakiin hal macno un baan ku gaabsanayna siraadku waa siraadka xisiga ah ee la arki karo wey aariiqa loo jeeda wadada ha fadhiisanina wey siraadka macnawiga haddaan ka dhigna qaybta dambe watasuduuna can sabiili llahi baa siraadka macnawiga looga hadlaa oo diiniga ah iyo khayrka looga hadlaya marka macnaha qaybta hore taasaan ka dhigayna walaa taqcuduu ha fadhiisanina bikulli siraatin wado kasta kulligeed tuuciduuna idinka oo jidgooy dadka tahdiidayo u goodinayo xoolahoodii dhacayo dharkoodii furanayo yani maaragtay jid jidgooyi ha samaynina baa laleeyahay marka qowmu shacayb sidasaasay samayn jireen asxaabu madyan iyo asxaabu layka sidaasay yeeli jireen dadka ayay jidgooye u dhigi jireen waxyaalaha lagu halaagay ka mid tahay hadda soomaalida runtii waad aragteenoo bahal isbaaro la yidhaahdo ayay xalaalaysteen isbaara la yidhaahda waa isbaaradii qowmu shacayb oo isbaara waxa la yidhahdo waa taas wey waxa ilaahay ku halaagay weeyaan jidka muslimka inta u fadhiistaan ayay baad ka qaadaan oy xoolihii ka dhacaan hadday rabaan dilaan oo waxay doona ku sameeyaan hadday doonaan ay kufsadaan xumihii o dhan bay ku sameeyaan bal waxaad arkaysaa yani isbaarooyinka qaarkood xataa dadkii ahluxalli walcaqdiga la dhihi jiray oo dadka munkarka ka reebi jiray inayba banaysanayaan oo leeyihiin haddii iyagu ay qaarkood qaar kale isbaarooyinka kuwii haystay ay inta dagaalamaan qolo isbaaradii laga kiciyo reer hebel baa isbaarada iyadii naga qaatay leeyihin yani kaana shay xalaala oo laga xoogay oo kaleeto ay warkayaan marka waa ilaa ilaa waa in isbaaradayna naloo soo celiyaa laleeyahay waa waxyaalaha mantiqii xamar ka jiray baan ka hadlaya waxyaalahaas koonfurta soomaaliya ka jiray weeyaan ilaa ilaa isbaaradayna waa in naloo soo celsho baa laleeyahay waa khasab wey haddii kale reerka waa isku baaba'aya labadii qabiil inay isku baaba'aana khatar u noqonaysa marka tan waxyaalaha ilaahay uu ku halaagay qowmu shucayb bay ka mid tahay jidgooyada dadka muslimka oo qutaacu turuqana waa soo marnay waan ka soo hadalnay axkaamteeda dadka axkaam yani qutaacu turuqa la yidhaahdo wadada dadka ka gooyo oo dhibaa إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض intaasa la iskugu daraa oo cuquubadaas ay leeyihin marka yani cid cuquubadoodii siinaysa lama arko bal dulmiga waxa ummadda ay dhulku u degilaayahay waxaa waye dulmi oo laiskugu garbaynaya buu ahaa asalku sidaas u ahaa wey marka qowmu shucayrbna taasaa lagu halaagay annagana halaagii wuuna haystaa laa shaka fii dalika umma soomaaliya halaagii dhinacu ka haysta waxaas wax lamidaana ilaahay ku halaagay weeyaan walaa taqcuduu ha fariisanina bikulli siraatin waddo kasta kulligeed tuuciduuna idinkoo dadkii hadidayo haddaynan xoolahooda idin siinin bilqatli waaldarbi waaltakhwiifi intoo dhan baad ku samaynaysaa dil iyo maaragtay yani maaragtay garaacid iyo dhac xoolahoodii la dhaca iyo wax lamida aad ku samaynaysaan watasuduuna aad jeedinaysaan can sabiili illaahi alla wadadiisa aad dadka ka jeedinaysaan man axad aad jeedinaysaan man axad aad jeedinaysaan aamana bihi nabiyllaahi shucayb rumeeyey cid alle ciddii nabiyllaahi shucayb rumaysayna aad ka jeedinaysaan wadadii seebay wadada yani maaragtay yani uga jeedinayaan tahdiiday ku samaynayan haddaa shucayb raacdo iska jir wey yani waa la hadidaya dadkii yani qofka inuu hanuuno damcaa waxay samaynayaan ama tashwiisha ku fureen ama ha tahdiideen nabiyllaahi shucayb in laga reebo ayay ku dadaalayaan weyan watabquunahaa wadadii aad la doonaysaan tabquuna haada damiirka ku jiraahi waxaan u celinaynaa can sabiili illaahidaas sabiilka oo wadadaa loo celinaya lanna hadda waxa weeye yani waa yani maaragtay damiirka waxaa loo ta'niifiyey sabiilka mu'anasa laga dhigay dhadig baa laga dhigay watabquunahaa waa damiir mu'anaa wey oo dhadig ah marka kelimada sabiil la yidhaahdo quraanka marna muannatha laga dhigaa marna mudakkara laga dhigaa hadda ayadu taaniithan arkayna wata yaani maaratay watabghunaha iwaja aad doonaysaan arda yaani wadadii aad la doonaysaan iwajan qallooc aad la doonaysaan mar ayadu mudakkara oo la tadkiiriyo saliilkii baad arkaysaa quraanka way ku jirtaa isla fi suurati al-a'raf ayaan ku arki doonaa insha Allah ta'ala Allah orani wa in yaraw sabila ar-rushdi لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا لاتخذوه ضمير كسوالة تذكيرية سوى مجد مركا السبيل كان اللوع علينا مركا السبيل يذكر ويؤنط لماذا بالقرآن كوكي ما داوية واذكروا حصوصتا حديئاتهين أصحاب مدين واحد حصوصتا نعمة الله عليكم نعمة ربي إذين قلي حصوصتا بو ربي لي يعني نبي الله شعيب وورنا يوم إذ وقت حصوصة نعمة إلهي كنتم أضحيدين قليلا كوير أضحيدين وكلك فكثركم الله إذن بديي يعني ضد يربى أضحيدين الله سبحانه وتعالى إذن بديي سببتنا وحوي يعني وحي أمريه هرى لغو سميي لا إذن كما سمين لا إذن ما امتحان عذر لا إذن كما ردين أو إذن باب إيوه سلاسة أمريكا نسلقين نكبتين cadow idinka tiro badan oo la idinkuma sallidin oo idinka idin baabi'iyo marka nicmo iyo barwaaqa la idin siiyey marka sidaasaad ku badateen oo nasligiina iyo awlaadiina ay ku badatay sidaa darteed yani ha kibrinina weeyaan nicmadii rabbigiina xusuusta laanna bani aadamku markuu tiro bato wuu qooqaa waa kibraa yani markay qabiiladu ama qoyska uu bato waa qooqaan oo waa kibraan weeyaan marka tiibuu ka reebayaa uu leeyahay كثرذينا يفربدنذينا يسن إلهي إذ كدر سبحانه وتعالى ويه. إذ كنتم, إذ كنتم قليلا حصوص تمركاد يريدين وقد آد دب يروا مستضعفين آد هيدين وكلك فكثركم الله إذن بديي نعمة حصوص مركا اللباد dadka gaararkiina ahaa ay idinka horeeyay oo la halaagay ayana fiiriya baa la leeyahay saasuu ku oranay wanduruu fiiriya kayfa sideebuu kaana ahaaday caaqibatu lmufsidiina dadka mufsidiinta ahoo dhulka fasaadin jiray kufriga ku fasaadin jiray beeninta rususha la beeniye ku fasaadin jiray macaasida lala yimaado ku fasaadin jiray meesha uu xaalkooda ku dambeeyey bal fiiriya soo halaag ma ahayn mufsidiintii xaalkoodii sidaasuu ku dambeeyey marka idinkana iska ilaaliya buu leeyahay weeyaan wain kaana طaa'ifatun minkum aamanuu biاladii ursiltu bihi waطaa'ifatun lam yu'minuu faاصbiruu xataa yaxkum allahu baynana wahuwa khayru اlxaakim wain kaana hadday ahaato طaa'ifatun koox oo minkum idinka idinka mid ah yani asxaabu madyan aamanuu kuwa rumeeyey biاladii waxyigii iyo khayrkii risaaladii ursiltu la ila soo diray bihi shaygaba waxyigii aniga la ila soo diray kooxi hadday rumaysay wa taa'ifatun kooxna lam yu'minuu aynan rumaynin oo aad qaybsanteen fasbiruu marka korta wey suga fasbiruu ay intadiruu baa loo jeedaa sugta weeyaan xataa yaxkuma allaahu intuu rabbi kala xukumo baynanaa dhexdeenna idinka iyo annaga intuu ilaahayna kala saaro sabra buu leeyahay u kaadiya oo maaragtay yani korta weeyaan wahuwa allahna khayru lxaakimiina yani inta wax xugmiso allihii u khayr badan weeyaan khayru lxaakimiin wey marka meeshaan wuxuu sheegay nabiyulaahi shucayb dadkii inay qowmu shucayb markuu nabiyulaahi shucayb u yimid laba kooxood inay noqdeen koox inay asaga raacday kooxina ay diiday oo mujrimiintii kufaartii mushrikiinta ay yihiin marka wuxuu leeyahay hadda lama ogaan kare nin walbaba bal ha iska sugto idinkana xaq inaan leeyihiin aa sheeganaysaa anigii intii i raacdayna xaq inaan leenahaan sheeganaynaaye rabbi baana kala saaraya u kaadiya buu leeyahay aan suganno marka taas weeyaan xukumkaas yacni hadda fasbiruuda sabirka waxaa loo jeedaa bimacna alintidaara loo jeedaa ilaa yani sugta baa loo jeedaa wey ilaa allah subxaana wa tacaala uuna kala saaro marka allah wuu kala saaray waan arki doonnaa fii suurati huud ayuu rabbi uga warramay walamaa jaaa amrunaa najaynaa shucayban waaladiina aamanuu macahu biraxmatin mina amarkii cadaabka ilaahay markuu yimi nabiyulaahi shucayb iyo dadkii raacay allah wuu badbaadiyey waakhadat aladiina dalamuu sayxatu faasbaxuu fii daarihim jaafimiin qoladii kalena qayla ku dhacdo waa lagu qayliyay sidaas rabbi ku halaagay markaas yaani baaba'een oo adduunkii ku baaba'een weeyaan وإن كان هدو يهي أديته طائفة كوح أو منكم إذنك إذن كمده آمنوا كورمي بالذي دينك أرسلت به إلى صادري وضد مؤمنين النقدين وطائفة كوحنا لم يؤمنوا أين الرمين ودينك أي بينيين فاصبروا سكتا أو كرتوي حتى يحكم الله انتو ربي كلا سارو او كلا حكمه بيننا دحدين اذنكي امك انتو الهينا كلا سارو وهو اللهنا خير الحاكمين يعني الله jawrka ka nasahan wey intuu xukmiso allah u khayrka badan wey marka nasriga mu'miniinta ayuu siinay iyo dadka ahlu xaqa ah cadaabka iyo halaagana dadka mubtiliinta oo ahlu shirkiga ah ayaa iska leh weeyaan inta markuu nabi ilaahi shucayb isdaba dhigay ayay marka qoomkii hadlayaan qaala almalau alladina istakbaru qaala almalau duqaydii waxay yidhaahdeen iyo odayaashii الذين أضياشي استكبروا اسوينيي وحق اسكويني راعتانكي نبي الله شعيب إني راعان أو حق قاتان اسكويني ومن قومه قوم شعيب نكمدها نبي الله شعيب قوم كيسي كمدها وحي لهذين لنخرجنك وأن كسارينا وأن كسارينا يا شعيب شعيب والذين ضدكين وأن سارينا آمنوا رميين الله macaka adiga la jirkaada rumeeyey min qaryatinaa adiga iyo ayagaba magaaladeena idinka saarayna aw amase latacuudunna waad noqonaysaan ood noqonaysaan ood noqonaysaan fii millatinaa diinteennaad ku soo noqonaysaan yani labadaa arrimood wax ka dhaxeeya ma laha labadaa arrimood wax ka dhaxeeya ma jirto ayay yidhaahdeen waxay soo jeediyeen laba arin midkood inay doortaan nabi shucayb iyo maaragtay qoomkiisii dadkii raacay waxay yidhaahdeen imaa inaad maaragtay diinteenna kusoo noqotaanoo diinu shirkigii oo maaragtay miladii mushrikiinta diintoodii aad kusoo noqotaan ood gaalowdaan wa imaa inaad magaalada ladinka saaro labadaa wax ka dhaxeeya ma laha qaala marka nabiyulaahi shucayb wuxuu ku yidhi asagoo maaragtay la hadlaya dadkaasi wuxuu ku yidhi awalow kunnaa kaarihiin awalow kunnaa kaarihiin yacni atukhrijuunanaa ma nasaaraysaan aw atuciiduunanaa fii millatikum ma diintiinnaad nagu celinaysaan walow kunnaa kaarihiina wain kunnaa kaarihiin dad nacaba aan noqonooma diidnay anagoo diidayno miyaadna khasbaysaan ood nagu celinaysaan ama magaaladii naga saaraysaan weyan yacni labadaba maaragtay wax aan ogolnahay ma aha weeyaan marka ikraah iyo maaragtay khasab ayaad lagu samaynaysaan miya labadaas arimood ba u soo jeediyeen wahaakada dadka duqaada yani markii la ifxaamiyo oo xujadii la aftiro oo xaqii dhinac walba looga caddeeyaa markay wax kaloo dembi ay u sameeyaan waayaan ayay iimaankooda iyo tahaaradooda qofkaas dadkaas ay leeyihiin ayay dembi inta uga dhigaan bay markaa magaalada uga saaraan ama u dilaan ama dhib ay ugu geystaan weyaan waan soo aragnay nabilaahi nabiyulaahi luut markii uu dadkii ka reebay liwaadkii maxay jawaabtoodi noqotay wama kaana jawaaba qowmihi ilaa an qaaluu akhrijuuhum min qaryatikum inahum unaasun yataaharuun hadalkaasay yidhahdeen kuwaana markii xaqii dhinac walba laga tuso xumidii laga reebay maxay yidhaahdeen lanukhrijannaka ya shucaybu waladiina aamanuu macaka min qaryatina aw latacuudunna fii millatina ama labadaas midkood weeyaan labadaba midna ma yeelayna buu nabi ilaahi shucayb ku leeyahay wey qaala nabi ilaahi shucayb wuxuu yidhi awalow kunnaa kaarihiina yani atuciiduunana fii millatikum aw atukhrijuunana min qaryatikum magaaladiinna miyaad naga saaraysaan mise diintiinnaad doonaysaan inaad nagu celisaan walow kunnaa aanba ahaane kaarihiina kuwa nacay anagoona doonin xataa miyaad nagu khasbaysaanood khasab miyaad nooga dhigaysaan inaan labadaa midkood yeelno weeyaan haddii taa ay dhacdo oo aan diintiinna ku laabanno qad iftaraynaa waan abuurannay cala allaahi allah ayaan kadiban been ku abuurannay in cudna haddaan laabanno fii millatikum diintiinna haddaan ku laabanno haddaan diintiinna u noqono diinulkufriga diinushirkiga haddaan u laabanna allah baan ku been abuurannay firya ayaan ilaahay ku samaynay weeyaan allah yacni maaragtay wax masabidaado ayaan ilaahay ku samaynay laanna ilaahay shirki ma leh wadaagsi male cibaadadiisa marka waa firya iyo masabidaad iyo kadib waxaan jirin baanu allah u samaynay weeyaan bacda id najaana allahu markuu rabbina badbaadiyey oo naga koriyay minha diintan shirkiga markuu rabbi naga badbaadiyay oo muslimiin mu'miniina oo naga dhigay dabadeed haddii aan ku laabano qad iftarayna cala allahi kadiban been ayaan rabbi ku been abuuranay weeyaan markaas waxay yidhaahdeen wamaa yakuunu lana annaga nooma ahaanin nabiyullaahi shucayb baa hadalka watay qoomkiisii an nacuuda inaan laabanno fiihaa ay fii millatikum diintiinni dhexdeedii inaan ku laabanno shirkigii ahi wax naga suurooba ma ah maa yakuunuda waxaa loo jeedaa yacni maa yanbagii walaa yasixu walaa yastaqiimu baa la yidhahda wax suuragal ah ma ah wax toosan ma ah wax naga dhacaya ma ah wax abboon ma ah saasaa loo jeedaa weyaan wamaa yakuunu lana nooma ahaanin suuragal ma aha yani mana ansaxayo wax toosanna ma ah an nacuuda inaan noqonno fiihaa milladiinni diintiinni shirkiga ahayd inaan ku laabannaa wax dhici kara ma aha weyaan ilaa an yashaa allah allah inuu doono mooye rabbunaa rabbigeenna inuu doono mooye mashiicada ilaahay inay timaado mooye annaga xaggeen wax naga suuroobaya ma aha lanna ilaahay wuxuu doono maa sha allahu kaana wamaa lam yasha lam yakun baa la yidhaha wuxuu rabbi doono waa ahaadaan wuxuuna doonina ma ahaado weyaan mashiicada ilaahay wixii un ku dhaca un taa annagu shaqo kuma lihin wey wasica rabbuna rabbigeenna wuu waasac noqday kulla shayin shay kasta dhammaantii cilman cilmi ahaan ayuu ugu waasac noqday wax walba kulligii allaah cilmibuu ku koobay oo waa ogyahay addoommadiisa waxa uu cuntamo maa yasluxu licibaadihi fii dunyaahum waukhrahum uu rabbi ogyahay waxalla wixii addoommadiis u habboon adduun iyo aakharaba wuu garanayaa marka sidaa darteed annagu shirkiga suuragal nagama aha inaan xaggaas iyo kufri ku noqonno weeyaan cala allaahi allah baan tawakalnaa tala saarannay ilaahay baan taladeenna u dhiibannay yacni mar hadduu qofku ilaahay tala saartana isagaa ku filan allah baa ku filan waman yatawakal cala allaahi fa huwa xasbuh ilaahay baa kaafigiisiia wax aan naga qaadi kartaan lama arko weeyaan magaalaadna naga saari karin kufrigii iyo shirkigaadna nagu celin karin maxaa yeele rabbigeenaan tala saarannay ilaahay baan taladeenna u dhiibannay asagaana na maamulayo weyaan rabbanaa markuu intaa yidhi oo qoomka u jeediyey ayuu nabiyulaahi shucayb ilaahay baryayaa ayaga iyo qoomkooda inuu kala xukumo ayuu rabbi weydiisanaya rabbanaa rabbig yaa rabbanaa rabbigeenow iftax xukmi baynanaa annaga iyo wa bayna qawmina dadkeennaan oo qowma madyan ah yani mushrikiinta dhexdayada ilaahay ou kala xukmi bilxaqi xaq nagu kala saar yani sidaasuu odhanaya iftax hadda yani alfatxu waxaa loo jeedaa alxukmu walfaslu baa la yidhahda ilaahu na kala saar oo na kala xukmi baa la yidhahda walidalika alfataax marka la yidhaahdo bimacna waxaa loo jeeda alqaadi adoo yiroo kale weya qaadigii wax kale xukminaya fataax la odhanaya weya saasoo kaleba yidhahda marka rabbiyow na kala saar maadaama adiga aan ku tala saaranay yani maaragtay annaga iyo qoomkeennana na kala saaro na kala xukmiyo adduunka nagu kala saar iyo aakharaba weeye rabbanaa rabbigeenu yaa rabbana iftax ay uxkum ilaahayow xukmi oo na kala saar na kala xukmi baynanaa iyo wa bayna qowmina annaga iyo dadkayaga bilxaqi cadaalad ilaahu nagu kala saar xukumkaadii xaqa ah oo cadliga ah nagu kala saar maxaa yeele wa anta adiga rabbiyow khayru lfaatixiina ay khayru lxaakimiina inta wax xukmiso allah u khayrka badan baa tahay xukumkaadu waa xukum caadil ah weligaana jawr iyo dulmi kaa dhici maayo iyo extoona kaa dhici mayse rabbiyow cadliga nagu kala saar buuyi intaas ayuu ilaahay baryey nabiyulaahi shucayb in asaga iyo qoomkiisa ilaahay kala saaro markaas haddana qoomkii mar labaad hadalkii qaadanaya wa qaala almalau duqaydii odayaashii waxay yidhaahdeen almala in badanaan soo sheegnay ashraafu lqowmi wasaadatuhumaa la yidhaahda dadka madaxda ah yani maarata sayidyaasha u ah maarata akhyaarta la yidhaahdo dadka madaxda ah baa loo jeeda wa qaala almalau duqaydii odayaashii waxay yidhaahdeen alladiina mala'ii kafaruu gaaloobay oo xaqa diiday oo min qowmihi nabiyulaahi shucayb qowmkiisii ka mid ahaa waxay yidhaahdeen lain ittabactum dadkii muminiintii bay la hadlayaan haddii aad raacdaan shucayba nabilaahi shucayb haddaad raacdaan oo tawxiidkoo idinkugu yeeraya aad qaadataan waxa uu idin faraya oo iifaau lkayli wlmiisaani aad qaadataan wuxuu idinka reebaya oo tafiifu lkayli wlmiisaana aad yani ku aqbashaan ood ku raacdaan inakum idinka dadow idan ay in ittabactumuuhu calaa dalika haddii arinkaas aad ku raacdaan la khaasiruuna kuwa khasaaray baa tihiin bay leeyihin yani mar waa khasaarteenoo waxay leeyihin tawxiidka haddaad ku raacdaan diintii aabbayaashiin baad khilaafteen marka khasaaraad ku jirtaan midda labaad haddii aad wixii aad dhaqanka idiin ahaa dadka xoolahooda inaad ka maaragtay idinka ka faa'iidaysataanna khasaaraad la kulmaysaanoo dadka haddaa waxooda u oofisaan heli maysaan waad khasaaraysaa faa'iidada heli jirteen ma helaysaan hadalladaasoo kale bay leeyihiin wey in la in tabactum hadaad raacdaan shucayban shucayb hadii aad raacdaan innakum idinka idan kolkaas markaad shucayb raacdaan ay in tabactumuuhu way la khaasiruuna kuwa khasaaray baa tihiin khasaaro oo mid diineed iyo mid adduunyaba labadaba waad khasaarteen bay leeyihiin markay hadalkaa yidhaahdeen faakhadatkum arajfatu faakhadatkum waxaa qabatay qowmu shucayb arrajfatu yani dhulgariirkiibaa qabatay gilgilashadiibaa qabatay zalzaladiibaa qabatay weeyaan dhulkaa lala gilgilay lala lululay faasbaxuu markaase waxay noqdeen jaafimiina kuwa kuudkuududo fii daarihim daartooda dhexdeeda kuwa kuudkuududay noqdeen yani jaamka aslujuuumi waxaa la yidhaahdaa yani waxa weeye jilbahaada ood wejiga saarataa la yidhahdaa markaasaa inta u fadhiisato jilbaha intaa kor usoo qaadata asaa tidhaahdo baa juuumka loo jeedaa juuumka sidaasa kuududka sidaasaa la yidhaahdaa yani wejigoo jilbaha lagu dhajiyaa jaim fulan waa jaim marka la leeyahay juuumka sidaasaa loo jeeda asalkana waxay yidhaahdaan juuumka waxa iska leh bahalkan arnabka la yidhahdo bakaylaha la yidhaahdo ayaa bahalka juuumka isticmaalay dhahan xayawaanka xaggiisa isagaa laga keenay dhahan culamada qaar waxay leeyihin maye juuumka waxa iska leh linnaasi watayri bani aadamka iyo shimbirta ayaa iska leh weeyaan marka macnaheedu waxa weeye yani markiiba ay dhulkii lala gilgilayba oo lala lulay durbadiiba ruuxdii way ka baxday weeyaan waa ay dhinteen markaasaa mid walbaba qolo yani jirkoodii oon wax ruuxa ku jirin ayaa halkaa dhex yaallo weeyaan marka faakhadatkum arajfatu waxaa qabatay gilgilashadiibaa qabatay alrajfa wa azalzalatu baa loo jeeda azalzalatu shadiida baa la yidhahda waxaa kaloo la yidhahda alsayxa qayladana waa lagu sheegaa weeyaan ayaa qabatay faasbaxuu markaase waxay noqdeen jaafimiina kuwa kuudkuududo fii daarihim ayagoo mayitiin ahoo baktiyey oo dhintay ayay daarahoodii maarata kuwa kuudkuududo noqdeen marka muminiintiina ilaahay waa badbaadiyey intii mushrikiinta ahaydna ilaahay waa uu halaagay ducadii nabiyulaahi shucayb uu baryey oo yidhi rabbana ftax baynana wa bayna qowmina bilxaqi waanta khayru lfaatixiin horayna uu u yidhi wain kaanat aa'ifatu minkum aamanuu biladii ursiltu bihi waa'ifatu lam yuminuu fasbiruu xataa yaxkuma allahu baynana wahuwa khayru lxaakimiin yani hadalkaasna uu hore u yidhi tiibuu rabbi subxaana watacaala ku kala saaray aydan waxaan arkaynaa hadda suuraddaa markaan joogno qisada maarata shucayb nabiyulaahi shucayb halaaga qowmu shucayb rajfay ka dhigtay rajfa oo zalzalada loo jeeda dhulkoo lala gilgila ayaa laga dhigay fii suurati huud waxaad arkaysaa qisada nafteeda markii laga waramayo yani rajfa lagama dhige sayxa laga dhiga qaylow ilaahay ka dhiga in lagu halaagay oo rabbi wuxuu leeyahay waakhadat aladiina dalamuu sayxatu faasbaxuu fii daarihim jaafimiin qayladii baa qabatay baa la odhanaya sidoo kaleeto yani maaragtay fii suurati shucaraa markii aad gaarnana waxaan arki doonnaa cadaabka shucara marka laga waramayo qowmu shucayb markii la halaago allah wuxuu leey halaagooda wuxuu ka dhigaa cadaaba yowmi dulla ayuu ka dhigaa wuxuu rabbi leeyahay fakadabuuhu faakhadahum cadaabu yowmi dullati inahu kana cadaaba yowmin caiim marka mar waxaa la yidhi cadaabu yowmi dulla lagu halaagay yani dulla waa saxaab wey daruur baa korkooda la keenay markaasaa cadaab uga soo degtay marna waxaa la leeyahay qayla lagu halaagay marna waxaa la leeyahay dhulkaa lala gilgilay marka waa sida waana hal qiso keliya wey waana hal ummadoo la halaagay wey sidee marka aayadahaas la isku waafajinayaa culammada way iswaafajiyaan waxaa ka mid ah culammada iswaafajinayso ibnu kaiir raximahullahu fii tafsiirihi wuu isku waafajinaa wuxuu leeyahay waqad ijtamaca calayhim dalika kulluhu saddexda cadaabba way ku kulantay saddexda cadaabba waa lagu cadaabay nimanka la yidhaahdo qowmu shucayb waa lagu halaagay buu leeyahy koo wuxuu yidhi asaabahum cadaabu yowmi dulla maalinta marka ugu horaysay waxaa asiibay oo ku dhacay maalintii daruurta ahayd cadaabkeedii baa ku degay buu leeyahy وهي سحابة أظلتهم فيها شرر من نار ولهب ووهج عظيم وأرمية وحوية ضرور أي ماركتي من بلد دبأ حقيده كإيمانيا هلع أو كإيمانيا وصدع لوجه لاقي تاوى مد كوباد وين ثم جاءتهم الصيحة ثم جاءتهم صيحة من السماء markii daruurihii yaani looga soo dajiyay cadaabka looga soo dajiyay yaa marka hadana samada looga qayliyay boo oranaya samada uga timi qayladii markii lagu sameeyana warajafat yaani wuxuu leeyahay jaatum sayhatu min as-samaa'i warajfa yaani samadii waxa uga timi qaylo qayladii markay timi dhulkii baa lala gilgilay boo oranaya way warajfatu min al-ardi gilgilasha dhulka ahna waa ay timid booleeyay ورجفة من الأرض شديدة من أسفل منهم دلك خوص باللج الجلي مركاسا فزهقت الأرواح وفاضت النفوس وخمد وخمدت الأجساد بأرمي يعني مركاسا مارت الروح لقفك أي كبحري نفته ذي أي تكتي جركو ذينا أو مارت واحد دمي أو كلاو نقضي ميتة أي هالكاس يلاوي مركاسا دحل العذابة الله أسكو قدر يقوم شعيب ويا الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كوي كذبوا بينيي شعيب النبي الله شعيب بينيي كأن لم يغنوا وابا أيغو النقالين فيها دارت دارتي يعني مارت المدية تحدي داعي وابا أيغو نكون نقالين وي كأن لم يقيموا في دارهم في ديارهم وي دارتو أيغو كون نقال مركا الذين اسمك موصول ومتديسان هنا كأن لم يغنوا جملة داسا خبرك لذينا وي كأن لم يغنوا فيها وابا أيغو النقالين بمعنى وحوي فيها دارتي دحليده كنا غاني waxa loo jeeda Allah ba cadaabay cadaab jirid goyn oo istiisaal ah ayu rabbi subhanahu wa ta'ala ku sameeyay weeyaan sidaas oo rabbi ku sameeyay weey laana al maghna marka liira xaq luqada wa al manzil guriga maghna liiraada maghna al manzil jamacana maghani ba lagu jamciyaa weeyaan مثلا waxaad oranaysaa ghanaytu bil makani yani ida aqamta bihi ida aqamta fihi مكانك بان كن نغادي باد اورن وان كن نغادي markaad nagaato weeyaan waqana alqawm fi darihim badi dadki daartoodi bay ku nagaadeen ida taala muqamuhum fiha haday mudabbada meesha degan yihiin qana waxa la oranaya qana alqawm fi darihim daartoodi bay ku nagaadeen baa la oranay weeyaan marka kaan lam yaghnaw waaba ayagoon nagaanin fiha kun nagaanin yaani daartii waxa weeye waaba ayagoon wax dadaba joogin ummadii baabaaday magaalada hadda camirnayd ee dhisnayd ee dadka ka buuxeen waa baabaaday eber ilaahay ka dhigay way alladina kuwi kadabu beeniyay shuayb nabi ilaahay shuayb beeniyay kaanu waxay ahaayeen hum ayaga alkhasirina kuwa adduuniya aakhiraba khasaaray bay ahaadeen ahalkoodii bay khasaareen adduunkiina waa la halaagay aakhirana cadaab ilaahay baa sugaya weeyaan marka allah subhanahu wa ta'ala يعني عذاب كاس جلد قوينتو استئصالك أيو كسميي قوم شعيب ويا مركي النبي الله شعيب أو أرك قوم كيسول لحلاقيه بابا أي أيو مركي كجيستي فتولى عنهم فتولى النبي الله شعيب وجيستي عنهم قوم كيسي مركي عذابك وكدقوا أركي أيو كجيستي وقال مركاس وحويري قوم كيسي بو الله الله hadalkii markay baaba'een dabadii ayuu la hadlayaa weeyaan wuxuu yiri yaa qawmi dadkaygo لقد أبلغتكم وانني سو غارسيي رسالات ربي ربي جاي رسالوينكي سي وحيغي توحيدك وإني سو غارسيي وانا دين شيء رسالات ربي الله سداس بوليه يعني رسالاتك إلهي سبحانه وتعالى أيام إذن سو غارسيي يعني إنه حقي قتي أو مارت واجبك تبليغ الرسالة سميه أيو نبي الله شعيب أو قرن أياوي إنه إلهي كليه هل عابد فري إنه كرر تصيف الكيل والميزان الأمر والنحي أولي من وتاس ويا في سورة هود بنكو أركدونا وحو الله لي وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط maalin cadaabkiisa idin hareereynayo baan idinkaga baqaya laakiin khayr baa ku sugantihiine joojiya fasaadka aa wadaan weeyaan markaas wuxuu yiri risaalaadka rabbigayga waan soo gaarsiiyay wana saxtu lakum wana idin nasiixiyay yaani ma aragta markan cadaabka ilaahay idin kaga digay tawbada iyo iimaanka inaad rabbi u noqotaan aan idin faray nasiixadiina waa idin siiyay nasiixa wuu siiyay nabi ilaahay shucayb yaani ma aragta qoomkiisa wuu u nasiixiyay fi suuratu hud baan ku arki doonaa wuxuu oran doonaa allah nooga xikaayoonaya ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود هذا الله سؤاله دونا يعني عذابك إلهي بأقدك وحويري أني خلافك أدي خلاف يسان يسان إذن كو مارت حنبار إنه إذن كدعه وحي أمده إذن كهري إذن كدعه umadii hore wixii ku dhacay inay idin ku dhacaan cadaabkii ah oo ah qowm nuux oo kale halaagoodii qowm huud oo kaleeto qowm saalix qowm nuudan idinka fogeyn oo hadda dhow ahaa oo idinku xigay ood ogtihiin idinka fogeyn yani sidaas oo kale buu odhanaya wey wamaa qowm luutin minkum bibaciid markaasuu istikfaartii iyo wuxuu faray maaragtay ilaahay dembidhaafka u weydiis yani weydiista ku yidhi wey wanasaxtu lakum waa idiin naseexeeyey fakayfa sideebaan aasa markuu intaa jeediyey oo waajibkii inuu gutay uu sheegay buu haddana inuusan ka murugoonaynin buu sheegay arrintan uusan ka xumayn fa kayfa sideebaan aasaa uga murugoodaa calaa qawmin kaafiriina calaa ihlaaki qawmin kaafiriina dad kaafiriin ah halaagoodii la halaagay seebaan uga xumaadaa uga murugoodaa wey kama murugoonayo laanna xujadii baa lagu oogay xaqii baa loo caddeeyey way diideen sidaasuu rabbi subxaana watacaala ku halaagay weyaan marka yani qofka yani kufri inta la yimid xujadana lagu oogay yani waxa weeyaan lagama murugoodo kaasoo kale halaagiise bal waa lagu farxaa wey lanna waxa weeye nijaase iyo qurun oo ilaahay dhulka ka tahiray weyaan saasoo kale buu noqonaya waa lagu farxaa weyaan marka fa kayfa aasaa calaa qowmin kaafiriin dad kaafiriina seebaan halaagoodii uga murugoodaa buu yidhi kama murugoonayo wey yani حلاقوده مرنا كما كما مرغوني ويستاهل ان لا حلاقه ويا هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا